magacayga yuusuf aa la yidhaahdaa aye ceebta mumbaasaan joogaa geelashaan ka shaqeeya xeebta joogaan shaqadayda waa taas geelasha marka haddii aad sii noo sii faahfaahayso maxaad see ugu shaqaysaan geelasha dalxiisyaalka lasa- lagu qaadaa iyo qofka oo oo geela inuu fulo jeclo inuu sawirto jeclo carruurta la saara adee qof walba oo geel inuu fulo rabo marka ma soomaalida keliya ayaad saartaan mise dalxiisayaashan kala duwan waad saartaan annaga nooma kala aha qof walba waan saarnaa annaga meesha becsharaan u joognaa ee becsharaan u keenana geela meesha marka geelan xaggeed ka keenteen rag dhal- rag kalena waan arkayaa oo soomaali ah oo geelan wada xagee xaggeed ka Geela- geela waa ku badan yahay meeshan ee xeebasha kala duwan oo dhankaas kale geelaa jira dhankaas ee mombasa beach geelaa jira dhankan hadda aan joognana geelaa jooga wayfo xeebtoo dhanba geelaa jooga yuusuf meeqa sanaad soo waday shaqadan shaqadan muddo oo waxaan soo waday toban sano haye Haa.
maxay tahay ma jiraan wax caqabada ah oo aad la kulantay muddadii aad waday wax caqabad oo aan la kulannay ma laha laakiin dowladda ee barkeeda ee laakiin sharciyaal bay aynoo sheegeen Haye.
inaa sharciyaashaas aad samaysatiin license ilaahi kuma naaree ee, wilform oo la xiranayaa jira haye wax saasaa la kulannay marka ma samayseenoo mise sidee dhib ugu qabtaan waan samaysanay Haye.
haa waan samaysanay license waa goysanay wilformka waa tolannay waxaasoo saas tahay hadda ay taagan tahay haye marka xiliyadan haddoo kaleeto waxay ka mid tahay xiliyada ugu mashquulka badan dad kala duwan baan arkaynaa oo halkan u soo damaashaa tegey Een, ka warran marma hadda haddadan ee, december way ee, dad oo dalxiisyaalka ka imaanayn afrikaan baa u badan hadda Ay.
laakiin waddanka caddaan waa ku yaryahad Ay.
afrikaan kale baan hadda ka shaqaysana haye
wax caqabada ee hadda ee, birka xagga ma sii jirin geela geelahana waa la dhaqaaleeyaa ee, waa- waana la daajishiyaa waana la daaweeyaa wax saas waay dowladdana birkeeda waqti oo waxaa jirta cirbad ay keenayin oo geelada la dabadurka la duraayo jaanjo haa marka geela see u dhaqaalaysaan xaggeed ku daajisaan geela annagaa daajisana dhul oo waxaan ku daajinnaa oo annaga male laakiin ee, aan weli la dhisin oo shaambaya ah haye marka xilligaad daajisaan mar kasta wuu joogaa dabcan maantoo kaleeto geela maantoo- daraartii waas jooga habeenkii mas joogaan Haye.
daraartiina waxaa soo degayaa lixda saac ama shanta saac tusaale ahaan eh, qofka dalxiiska ee doonaya inuu raaca geelan oo aad xeebtan dheer aad ku soo wareejisaan maxaad ka qaadaan lacag Ee, sida badan horta ee, qofka ee, meesha uu rabo hadduu ku dhaho hoteelka noocaasaan joogaa igee waad geynaysaa haye Ba- lacagtaad ku heshiinaysiin haye waad geynaysaa waad iska soo noqonaysaa oo xogaagaad ka qaadanaysaa marka ma soomaali idinka soomaalida keliya ka shaqeeya xeebtan oo geel qaabilsan mise dad kaloo aja- Sooma- dad kalena way jiraan geela soomaali leh ayaa iska leh haye Ee, laakiin dadka ee, geelaha fulaan soomaali waa kila cid walba oo oo geela way fushaa haye Haa, caddeyn afrikaan carab hindi wax walba
gabagabadii marka maxaa nolosha waa sidee marka hadda sanadkan ee, hadda aan ku jirno becsharadayna aad ay hoos ugu dhacday haye maxaa yeelay dalxiiska ma imaadaan caddaanka hadda waa ku yaraadeen kenya haye haa waa saas ay- ay marka ay hoosa nooga dhacday marka maxay- ma jiraan wax dhibaatooyin ood kala kulantaan dadka aad qaadaysaan dalxiisayaasha dalxiisayaasha dhibaato ma laha hadday kuu fulaan waa un sidaad ku heshiiseen sidaas ma- waa la dhaqanaysaa Ay.
marka wax dhiba hadda birkaas ma marka jiraan.
sidee dadka u saartaan ma lambar tigid baad siisaan ma caadi baad maya lambar ma siino Ay.
Ee, waa un iska saara ee, lacagtale ay ku heshiinaysiin Ah, kadib marka lagu soo dhammaadana waa laga dejin Haa, waa laga dejinaya waxaas ku heshiisay inaad ku aad baa umahadsantahay yuusuf haa